tayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada
bismillaahi raxmaan raxiim kula wanaagsan halkani waa himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadlahadahan oo kale aada maqashaan barnaamijkan waxaanu kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaan diiradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa inuu macalin noqdo dhegaysta ardadiisa sababtu waxay tahay inuu ardada dhegaysto waxyaabo badan ay u sahlaysaa macalinka oo ay ka mid yihiin waa wareysi ku saabsan astaamaha uu u gaaroobay macalinka wanaagsan waxaa soo saaray barnaamijka halkana kasoo jeedinaya anigoo caaisho nur aadan yaasir yayooma ayaa ii farsameynaya soo dhawaada saaxiibayaal
markaan ka hadlayno macalin wanaagsan maxaa loola jeedaa hadday aan dhahno runtii macalin wanaagsan waxaan dhihi karnaa macalinka astaamaha ama waxyaabaha ugu muhiimsan macalinnimada ku sifooba ayaa waxaan dhihi karnaa macalin wanaagsan sababtu waxay tahay macalin wanaagsan waa macalin ka turjumayo aqoonta maaragtay asaga uu sido uu u gudbinayo bulshada soomaaliyeed marka macalin ku sifooba intaas ayaa waxaan dhihi karnaa macalin wanaagsan waa tahay maxay tahay markaa astaamaha lagu garto macalinka wanaagsan waa mahadsan tahay macalinka wanaagsan waxyaabo badan ayaa lagu garan karaa laakiin waxaan kasoo qaadaynaa macalinka laba astaamood oo muhiima in lagu garto macalinka astaamo lagu garan karo waxaa ka mid a macalinka xilliga uu fasalka gudihiis uu ku sugan yahay astaamo lagu garanaya jirto sidoo kaleeto astaamo macalinka asaga u gaar ah astaamahaas ayaa macalin ku ogaan karnaa markaan ka hadleyno astaamaha u gaarka ah macalinka markaan ka hadleyno ee lagu garan karo macalinka wanaagsan marka u horeyso inuu yahay macalinka macalin xambaarsan aragti fog leh aragtidaas oo ku wajahan cilmi iyo horumarinta ardada uu macalinku u yahay ujeedkiisana macalinka inuu yahay macalin ujeedkiisa uu cad yahay sidoo kaleeto macalinka astaamaha u gaarka waxaa ka mid a macalinka wanaagsan inuu macalin noqdo dhegaysta ardadiisa sababtu waxay tahay inuu ardada dhegaysto waxyaabo badan ay u sahlaysaa macalinka oo ay ka mid yihiin in maaragtay uu la socon karo ardada maaragtay qeybaha ay yihiin siday u kala liitaan xilli uu la hadli karo ardada xillina uu ka aamusi karo waa astaamaha macalinka wanaagsan u gaarka ah sidoo kaleeto macalinka wanaagsan astaamaha u gaarka waxaa ka mid ah inuu yahay macalinka macalin rajigelin ardada ku samayn kara oo saameyn xoogan ku yeelan kara ardadiisa rajana u abuuri karo islamarkaasina tusin kara muhiimadda ay leedahay waxa uu baraya macalinka astaamahaas u gaarka macalinka waxaa kaloo ka mid ah in uu macalinka ammaano ardadiisa maxaa la dhahay iyadana waa astaamo macalinka wanaagsan lagu garan kara weliba astaamaha u gaarka macalinka sidoo kaleeto astaamaha macalinka wanaagsan waxaa kaloo ka mid ah inuu macalinka yahay codkar codkar markaan leenahay inuu ardada maaragtay ay maqli karaan ardayga fasalka meesha ugu horeysa ka fadhiyo iyo ardayga fasalka meesha ugu dambeysa ka fadhiyo macalinka inuu yahay macalin la maqli karo astaamaha ugu muhiimsan ay kamid tahay sababtu waxay tahay ardada fasalka waxay isugu jiri karaan kuwo maqalkooda uu wanaagsan yahay iyo kuwo maaragtay maqalkooda maaragtay uu wanaagsaneen waxoogaa cod dheer u baahan marka codkar inuu yahay macalinka waa astaan kamid a astaamaha macalinka wanaagsan gaar ahaan lagu garan kara fasalka xilliga uu joogo sidoo kaleeto waxaa ka mid ah inuu su-aalo weydiiyo gudaha fasalka intuu ku jiro ardada macalinka inuusan maaragtay noqonin macalin casharka bilaabo dhammeeyo inuusan noqonin in maaragtay uu la yimaado su-aalo oo fasalka gudihiisa ah ha noqdaan su-aalahaas laba shayba way ka saacidayaan macalinka wanaagsan sababtu waxay tahay inay ardada attentionkooda uu soo jeedaan oo ardayga marka su-aal aa weydiiso cashirka aad sharxaysa aad ka weydiiso midka kula socday su-aasha wuu ka jawaabayaa kan kula soconina su-aasha ma ka jawaabaya marka kan kula soconin markuu su-aasha ka jawaabi waayo waxay fududaynaysaa haddana inuu kula socday fududaynaysaa sidoo kaleeto astaamaha macalinka wanaagsan lagu garan kara fasalka intuu ku dhex jiro waxaa ka mid a macalinka inuu sameeyo movement dhaqdhaqaaq inuu sameeyo oo maaragtay hal meel inuusan taagnaanin haddii macalinka uu yahay macalin hal meel taagan oo keliya waxaa macquula ardada inta ku aadan asaga oo keliya in maaragta ay la socdaan sharaxaadiisa ama wixii uu sheegaya marka inuu dhaqaaqo fasalka hadduu saddex saf uu ka kooban yahay mar inuu dhexda istaago mar gees uu istaago mar gees kale uu tago taas waxay sahlaysaa in ardadii ay la wada socdaan waa astaan ka mid a astaamaha lagu garan karo macalinka wanaagsan runtii astaamaha lagu garan kara aaday u fara badan yihiin laakiin waxaan u kala qaadi karnaa astaan macalinka asaga gaar u ah iyo mid fasalka markuu ku sugan yahay laga rabo markaa waa tahay farqiga u dhexeeya macalinka xirfadda leh iyo midka kale maxaad inoogu sheegi kartaa markaan ka hadlayno farqiga u dhexeeya macalinka xirfadda macalinimada u tababaran iyo midkaan u tababarneen runtii waa way caddahay waxaan kusoo koobayaa marka macalin garanayo astaamaha hadda halkan aan ka sheegayno in maaragtay laga rabo si uu u noqdo macalin wanaagsan si uu u noqdo inay astaamahaas inuu la yimaado macalin garanayo iyo macalin aanan garanaynin maaragtay waxa asaga ardada uu ku kasban karo sida uu kusoo jiidan karo sida uu cashar ku gudbin karo runtii way farqi weyn ayaa u dhexeeyo markaan ka hadlayno maxaa laleeyahay farqiga runtii waxay tahay farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya waxay tahay macalinka soo mara xirfadda macalinimada ama tababarka macalinimada waa macalin awood u leh in ardadaas ujeedka uu hortaagan yahay ama goolkii uu lahaa ardadaas inuu gaarsiiyo meeshii u socdeenna ardada u fududeeyo waa macalin maaragtay runtii heli kara halka kan xirfadda aan lahayn oo macalinnimadii maaragtay aan tababar aan u soo marin ay mar walba suurtagal ay tahay in ardadii iska hor yimaadaan cabasho badan ay ka timaado dacwo badan ay ka timaado iyadoo sabab ay u tahay marka tababarkaas uusan soo marin runtii farqi weyna u dhexeeya waxaan aada u wanaagsan mar walba macalinka inuu noqdo macalin qaato tababarada maaragtay la xiriiro macalinimada runtii horta markaan ka hadleyno macalin markaan ka hadleyno qof kasta maaragtay maanta wax wuu dhigi karaa laakiin waxaan ka hadleyna dhigis maaha tusaale maanta adigaan hor fadhiyo maanta waxaad awood u leedahay maadooyinkii aad dugsigii sare kusoo qaadatay ama jaamacaddii waxaad awood u leedahay inaad dhigto oo maaragta ardada aad hor istaagto laakiin muhiimaddu waxay tahay macalinka ardaday u baahan yihiin goobaha waxbarashada haddii ay helaan maxay ku kordhin kartaa runtii wax weynay ku kordhin kartaa goobtii waxbarasho ee macalin xirfad leh ee wanaagsan qaadato iyo midda aan qaad in farqi weyn u dhexeeyo sababtuna waxay tahay waxaa laga dareemayaa aqoonta ardada iyo maaragtay heerka ay maaragtay gaarsiisan tahay iskuulkaas ama goobtaas waxbarashada ardada kasoo baxayso runtii saameyn wanaagsan ay ku yeelan kartaa goobaha waxbarashada haddii ay qaataan macalin wanaagsan haddii ay qaataan sababtu waxay tahay waxay heli karaan ardada maaragtay ay waxbarayaan macalin sidii loogu talagalay wax u bari karo taasina waxay ku gaari karaan haddii ay qaataan macalin xirfad u leh macalinimada in maaragtay kobac badan ay ku sameeyaan aqoontii ardada iyo sidoo kaleetaba goobtii waxbarashada inay noqoto goob maaragtay dadka isku sheegaan waa tahay maxaa sababa marka in macalimiinta qaar aysan soo marin tababar macalinimo ayay kula tahay waa mahadsan tahay runtii sababo badan ayaa hoos imaanayo sababtu waxay tahay maanta qof walba oo macalin raba inuu noqdo sida shaqo kasta oo la qabanayo tababarkeeda loo qaato si la mid ah ayay muhiim tahay maaragtay in tababar loogu qaato macalinimada sababtu waxay tahay macalinka waa meesha keliya ee maaragtay laga soo saarayo bulshada inta ugu muhiimsan meesha ay kasoo bixi lahaayeen waay runtii waxaa sabab u ah marka u horeyso dowlad maaragtay xoog leh oo maaragtay awood u leh haddii ahaan leh dhanka dhaqaalaha kofargarayn karto macalimiinta tababaradooda wadankii oosan aysan ka jirin sidoo kaleeto waxaa maarata sabab u ah in maaragtay la heli waayo tababaradaas inta yar ee tababarada la heli karana dadka qaar ama macalimiinta qaar inaysanba ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay in la helo tababaro maaragtay ku wajahan macalinka xirfadiisii in loo diyaariyo sidoo kaleeto waxaa kaloo maaragtay qeyb ka noqonayo in maaragtay goobihii waxbarashada aysan macalinka ku xulanaynin iyadana sidoo kaleeto macalinkani ma yahay macalin xirfad u leh maaragtay macalinnimada iyo ma yahay macalin aan xirfad u lahayn taasna sabab ayay u noqon kartaa sababtu waxay tahay haddii goob kasta oo waxbarasho ah ee aqoon lagu gudbinayo ay qaadan lahaayeen macalin xirfad leh waxaa qasab ahaan lahayd qof kasta oo macalin noqonaya in maaragtay uu soo qaato ama maaragtay tababarkii macalinnimada inuu maaragtay uu soo mara ayaa qasab noqon lahayd ustaad ee maxay tahay waajibaadka laga rabo macalinka si uu u noqdo mid kaalintiisa kasoo baxo su-aashan waa muhiim sababtu waxay tahay macalin kasta uu ku baraarugsan yahay waajibaad uu saaran yahay macalinka sababtu waxay tahay marka uu ka howlgalayo goobta maaragtay macalinka uu ka noqonayaba waxaa jiro waajibaad la hordhigaya macalinka maaragtay inuu kasoo baxo loo baahan yahay laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay in waajibaadka koowaad ee macalinka saaran inuu macalinka horta marka u horeyso uu yahay macalin taqwi ah macalin maaragtay ilaahay ka cabsada sababtu waxay tahay alla ka cabsiga waxay fududeynaysaa mas-uuliyaddii saarneed macalinimada ahayd in maaragtay macalinka uu si wanaagsan u guto sababtu waxay tahay macalinka hadduu uu yahay macalin aanan ku tiirsanayn shuruucdii iskuulka aan ka baqaynin laakiin ilaahay ka baqaya hadduu yahay waxaa fududaanaysa macalinka inuu usoo diyaargaroobo bixinta uu bixinayo maaragtay cashiradii ardada uu usoo diyaariyo asagii uu soo diyaariyo sidoo kaleeto wakhtiga uu noqdo maaragtay macalin ilaaliyo waayo waajib saaran waayo in wakhtiga uu ilaaliyo waxaa kaloo kamid a waajibaadka saaran macalinka in maxaa laleehay aqoonta uu gudbinayo in maaragtay uu u gudbiyo sida ugu fudud iyo sida ugu wanaagsan maaragtay uu u gudbin karo waxaa kaloo kamid a macalinka waajibaadka saaran in maaragtay ardada uu u cadaalad furo sababtu waxay tahay markaan ka hadlayno macalin qaadashada markaan ka hadlayno wax yar haddii aan ku laabto waxaa jirta marka u horeyso aqoonta macalinka uu leeyahay waxaa ka muhiimsan waxaan xirfad buu leeyahay macalinka oo tababar muu qabaa sidoo kale waxaa hoos imaanayo macalinka ma yahay macalin firfircoon oo ardada kasban karo islamarkaasina si firfircooni leh u gudbin karo maxaa lalehay ishaag wixii uu ardada u gudbinaya sidoo kaleeto waxaa laga fiiriyaa macalinka ma leeyahay macalin wax abuuri karo oo create ku samayn karo ardada oo u diyaarin karo goolkii iyo hadafkii ay ka lahaayeen waalidiinta soomaaliyeed oo ah in la helo arday maaragtay xambaarsan aqoon ballaaran xambaarsan iyo sidoo kaleeta arday xambaarsan wadaniyad maaragtay iyadana qayb ka mid ah waxaa kaloo kamid a macalinka haddana ma yahay macalin honesty ah macalin daacad ah sababta waxay tahay macalinka inuu daacad noqdo waxay sahlaysaa in macalinka uu ka taxadiro imtixaanaadka ardada maaragtay xiliyada uu saxayo sidoo kaleeta xiliyada uu dejinayo waxaa kaloo kamid ah maaragtay xiliyada uu ardada uu su-aalo weydiinayana sidoo kaleeta haddii uu daacad yahay wuxuu aad ugu taxadiraa su-aalaha qaabka uu ardada u weydiinaya sababtu waxay tahay macalinka xirfada leh wax yar haddaan ku laabto marka uu su-aalo weydiinayo waxaa loo tababaraa ardada qaabka uu su-aalaha u weydiinayo haddii maanta ardayga aad og tahay inuu arday fasalka liita uu yahay adiga aad og tahay aad islamarkaasina adoo og aada weydiiso ardaygana su-aal uusan ka jawaabi karin waxay noqonaysaa maaragtay macalinka inuusan xoogaha xirfadaas uusan ku wanaagsaneen sababta waxay tahay ardayga waxaa loo baahan yahay marka aad su-aal waxaa kaloo ka mid ah haddii su-aal aada weydiiso ardayga uu ka jawaabi waayo in macalinka uusan dhihin iska fariisa ardayga inuusan dhihin sababta waxay tahay in macalinka uu weydiiyo su-aal haddana uu ku fariisan kara ardayga ama ha u fududeeyo oo su-aal uu isleeyahay ardayga maadaama ardayga dhexdhexaad uu yahay sababta waxay tahay ardada saddex qeybaa loo kala qaadaa arday haya oo sarreeya oo macalinka aad ula soconaya kuwa dhexdhexaada iyo kuwa maaragtay aad u hooseeya marka saddexdaas qeybba macalinka wuxuu aqoon u yeelanayaa qaabkii uu su-aal u weydiin lahaa sidoo kaleeto waxaa kaloo ka hoos imaan karta honest daacadnimada macalinka hadduu yahay sharaxaadiisa sababtu waxay tahay macalinka hadduu si maaragtay dardar leh oo maaragtay fudud uu wax u sharxo waxaa la socon kara oo keliya ardada actifeka ah ama ardadu maaragtay aadka u sarreeyo ayaa la soconaya marka sharaxaadiisana inay noqoto si dhexdhexaada inay noqoto si ay ula socdaan marka kuwa hoosena ay ula socdaan kuwii maaragtay ardada u sarreysay fasalkana ay ula socdaan laakiin haddii mar walba macalinka uu noqdo macalin la jaanqaadaya ardada oo fasalka fadhiso kuwa ugu actifsan ama ugu fiican oo keliya la jaanqaadaya haddii ay noqoto waxay noqonaysaa in sharaxaadiis ay la socon waayaan kuwii dhexdhexaadka ahaa iyo sidoo kaleeto kuwii hoose marka macalimiinta marka xirfada leh astaamaha waajibaadka saaran si fiican ay u yaqaanaan sababta tababaradaaba lagu siiyaaba laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay marka in cashir diyaarin wanaagsan ay soo sameeyaan in wakhtigii ee ardayga ay ka taxadiraan in su-aalaha ardada ay weydiiyaan fasalka inta casharada ay bixinayaan intaysan cashira bilaabin ka hor inay la xisaabtamaan ardayga galaaska ka maqan sidoo kaleetana in ardadii waalidiintoodii iyo ardaygii maaragtay iyo maamulkii inay u dhexeeyaan oo warbixin laga helo ardada ku saabsan runtii waajibaad badan ayaa korayo balse inta ugu muhiimsan intaasaan kusoo koobaya guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saartay barnaamijka halkanna idinkala socodsiinaysa anigoo caaisho nur aadan ah inta toddobaadka kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo ammaana allah كترى الدكسيقة